waxaa lagu sheegay warqada maxkamadda islamarkaana xildhibaanada ee loogu dhigay inay baxsad ka yihiin waxay ugu yeedhaan cadaaladda amarkan ka soo baxay maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu amray in lasoo xiro xildhibaanadii dhowaan xasanada kala noqdeen waxaa lagu yaro baarlamaanka hirshabelle xildhibaanada la sheegay in waarankan loo jaray ayaa tir o-aan gaaraya afar xildhibaan kuwaas oo kale ah saadiq mukhtaar cabdulle axmed saney maxamed axmed cali abuukar iyo maxamed cismaan axmed si kastaba ahaatee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sheeha dalka ka hirgeliyey ayaa marar badan isku qabsaday kuraasta xilalka iyagoo mararka qaar ka dhex dhacay dagaal gacanka hadal oo geysta khasaare isugu jira naf iyo maal